kulankan oo ahaa mid looga arinsanayay sidii loo daadejin lahaa adeegyada maamul wanaagga iyo sidii loogu jawaabi lahaa baahiyaha iyo codsiyada shacabka marko iyadoo kasoo qaybgalayaasha kulanka ay su-aalo la xiriira maamul wanaagaah weydiiyeen wasiirka iyo mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose ugu horeyn qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha kulanka ayaa ka warbixiyey baahiyaha badan ee ka jira degmada marko degmada marka waxay dhibaato aad u qabtaa kawaanka xoolaha lagu qalo ma qabto kawaan xoolo lagu qalo nin walba gurigiisas kusoo qashaa subaxdii waa la keenaa caafimaad darrada meesha ka socoto iyo dhibka ka socdo waa dareemaysiin sababtoo ah meeshii xoolaha lagu qali jira waxaan ka sameynay kalluun meel kalluun lagu gado waxaa jira caqabado aada u weyn oo ka taagan dhanka isboortiga iyo garoomada lagu ciyaaro oo in badan soo noqnoqotay maadaama uu awooddaasi haysto waxaa rabaa guddoomiyaha maxaa ka hortaagan in isboortiga uu kasoo dhanka kale guddoomiyaha degmada marko cusmaan muuse ayaa soo dhaweeyey kulanka maamulka iyo bulshada ka ah oo looga arrinsanaya baahiyaha ka jira degmadaasi gruubkii kooxaha ahaa ee maalintaa balamiyey waxaa imaaday afar koox bis afar koox go-aan lagu gaari karo haddii dhallinyarare marka cadeeya isboortiska xiiseeya ama isboortiska maxaa leenahay isboortiska ah isku imaadaan ay dhahaan guddoomiya annaga qofkaana rabnaa hana hogaamiya haday dhahaan annaga maamul aan nahay insha allah maamulka naga sareeyan oo u gudbinaynaa warqadiisa dowladda dhexen maa dowladda koonfur galbeed warqadiisa oo uu geey laakiin maamulkii koonfur galbeed qofuu soo magacaabo qofkiina ma la rabo dhallinyaradii iigan inay qof doortaan ma rabaan wixii annaga waxaa doorbidnay in qofkii dowladda ay keentay meesha inaan ayidno aan dhahno shaqadaa qab ree marko isku imaadaan ay dhahaan hebelaa rabnaa annaga kooxadha isku imaadaan qaar meel ay aadeen qaar kalena meel ay aadeen isku duuban ugu dambeynna guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim cali aadan najax ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta bulshada iyo maamulka maadaama badda ay culays badan dadku ku keentay runtii wasiirka degan wuu ka hadlay anigana waan ku xidhinaya wadooyinkan marka soo gala halkaan marka ilaa iyo nambar konton in laisku furo halkaan marka ilaa iyo jaziira in laisku furo qorshe guud oo amni oo diyaarsan oo wasiirka iyo annaga aan gacanta ku hayna waaye meediyahana lagama sheegayo maadaama uu yahay qorshe amni uu yahay laakiin si guud ah marka inay goodoonka ka baxdo eelboor loo yeelo eelboorkeeda la dhiso oo garoonkii diyaaradaha loo dhiso oo cusub meel ku habboon oo amni ah laga dhiso jididkeedana la furo qorshaha noo diyaarsanoo ka mid yahay insha allah tan daroogada iyo oo dhallinyarada dhibaateysa
dardaarta wasiir ku-xogeenkan la qaba dal dadkiisaa dhista degmadan marka idinkay idin sugaysaa markii la arko dadka shacabka ahaa oo gacmahooda ku qabsanaya maamulkoodii markaasaa hay-adna loo qayl dhaamin karaa la dhihi karaa war dadkan hala kaabo war sidaan hala yeelo war dadkan ayagaa wax qabsanaya hala dhiirigeliya la dhihi karaa laakiin haddaad sugtaan oo guddoomiyaha degmada lay ah wax ka sugtaan inuu wax kasta qabto ma qaban karo waa qof keligiis isagii maamulkiisu waa yaryihiin waxba ma qaban karaan qofka shacabkaa maanta waxaa macquula xildhibaanada iyo kulli in macnaa isheeg kor laga keena laga yaabaa laakiin qofkaa rabtaan idinka inaad doorataana macnaa dowladdu intaasay go-aansa sharcigaas waa la ansixiyey baarlamaanka waa sharcidejinka waa ansixiyeen waddankan waxaa ka dhacaya doorasho one man one voda ka dhaca qof iyo cod